بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المثال الحادي عشر مثال كوبي طبنات قوله إلهي هذا الكيسواية تعالى سرية في الحديث حديث كي دعدي سين قولي حديث كاسو القدسي قدسي qudus loo nisbeeyey waay xadiiska qudus maxaa waay ma rawaahu nabiy sal slam can rabbihi waay waaye wamaa yazaalu kama zuulaayo cabdii addoonkaygu oo cubuudiya khaasa cubuudiya khaasa waay cabadi waa idaafa idaafadan maxay tahay idaafatu sifati la mawsuufihaa idaafatu alkhaskha makhluuqi ilaa khaaliqihi eeba tashriif waay maxaa dhahay idaafada waxay u qaybsantaa haye idaafatu acyaan iyo idaafatu acyaan iyo idaafatu macaani hadda markan tan idaafatu acyaan miya idaafatu acyaan miya mas macaani waay yah ad idaafatu acyaan miya mas idaafatu macaanin waye macaaniya عندك idaafatu acyaan waay idaafatu acyaan waxay gaar isku taagan kadibna alla loo ninaafeynayo idaafatu tashriif markaas la dhihi karaa laakin idaafatu acyaan macaani marki la yihahdo waa idaafatu sifad ilaa mawsuufiha waay saxiix jazakum allahu khayran idaafadu waa soo maray laba qeybood inay tahay idaafatu acyaan iyo idaafatu macaani idaafatu acyaan waa wax gaar isku taagayo waay isku taagan addoonka wax gaar u taagan miya mas wax alla ku sifaysan waay gaar isku taagan waay acyaan aan lahaa markaasi macaani waa wax alla ku sifaysan yahay waaye ayib idaafatu tashriif markaas la dhihi karaa acyaan waa idaafatu tashriifa marka acyaan haddaad maqasho markaasi haddii alla isku idaafeey waxay noqonaysaa idaafatu tashriif أم إضافة المخلوق إلى خالقه إيه معانينا إضافته إيه الصفة إلى موصوفها وما يزال كما الزولا عبدي أضنكيو يتقرب وسوق دوانا يو إلي حقي قصو دوانا يو بالنوافل سنوين قصو دوانا يو waxyaabaha sunnaha sunnada ah waay ama salaad ha ahaato ama soon ha ahaado ama xaj ha ahaato ama sadaqa ha ahaato waxyaabaha sunnaha waay asigoo kusoo dhawaanayo kama zuulaayo waay xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado ilaa aan ka jeclaanayo waay waayahay ee xubo iyo maxabad khaas ah waay ilaahay addoomihiisii faralkii ku waajib yeelay markay la yimaadaan waa jecel yahay soo maa haddii sii ziyaadsadanna waa sii jeclaana waay maxabo gaara waay fa idaa axababtuhu markii aan jecladana kuntu waxaan ahaanayaa samcahu addoonkaasi maqalkiis ayaan ahaanayaa waay alladii kaasoo samcagaasoo yasmacu addoonka maqlaayo bihi ladiiga wax ku maqlay u noqona waay bihi ladiig waay ee samcaga waay ladiigana samcagaasa sifa ka tahay wa basarahu basarkiisii araggiisuu ahaanayaa alladii basarka soo yabasuru asiga ku arkaayo addoonka bihi basarka waxa ku arkaayo mise bihi ladiiga waay ladiigana basar kale waay wayadahu gacantiisuu ahaanaya allatii gacantaasoo yabadishu biha gacanta wax ku qabsanaya waay biha latiida waay latiidana gacanta le waay warajlahu lugtiisa noqonaya allatii lugtaasoo yamshi ee ku soconaya addoonka biha lugta waay ama biha latiida waay latiidana waa rijlada le laga sifaynaya walaa in sa'alanii haddii wax i weydiistana la ucdiyannahu waan siinayaa oo waan siinayaa oo waan siinayaa waa dhaar walain istacaadanii haddii megengeliyad iga dalbana saad isimku ay tusinaysaan waxay tusinayaan dalab isticaada dalabul isticaada waa sida badan walain istacaadanii haddii megengeliyid iga dalbana allo waxaan iga megengeli markii uu dhahana la uciidannahu waan megengelinayaa oo waan megengelinaya waa megengelinaya waay xadiidkaasi ayaa waaye mithaalka koob iyo tobnaadna xadiidku waa xadiis saxiixa ah oo bukhaari soo saaray min xadiidi abi hurayra oo macruufka ahaa la yaqaanay xadiidkan ziyaada imaamu nawowi uusan ku darin oo saxiix ah ayaa ka maqan yaa loo dira ziyaadadaas keeni karaa xadiidkan ziyaada ka maqan ziyaado oo saxiixna ah wixii imaamu nawowi uga tagayna aan la aqoonin aya adaa laga rabaa weliga ma lagu diray horta warcadi qof weligiis waxaan loo dirin la rabaa aya abdimajid aya xadiidkan ziyaadadiisii adigoo dusha ka haysa kaan beri insha allah marka cadeedkaasi ahlu bidca ama ahlu tacdiil waxay leeyihiin ahlu sunna haddaad tihiin xadiidkaasi daahirkiisii waa kad leexiseen waad awisheen xadiidka daahirkiisii waxaa ka muuqataa inuu allaha markii addoonka intaasi ula imaado hee maqalkiisii noqonaayo basarkiisii noqonaayo gacantiisii noqonaayo lugtiisii noqonaayo soo maa kuntu waan ahaanayaa baa ku qoranba ee adeedkii daahirkiisii kuma fasiraysaan idinka waa ka leexiseen haddaba adeedkaasina wuxuu idinku yahay mid dhuunta idin gashan laba inaga noo fasaxa taawiilkeeni aan israacna kulligeeni haddii kale idinku waxaad dhihi jirteen nasuusta daahirkeeda ayaa laga qaadanayaa haddii saasaad dhahdeenna haddii aad daahirkii waa ka leexiteena laba lay waay tanaaqud in idinku dhacay iyo in dhammaan nusuusta daahirkeeda laga leexiyo oo ta'wiil loo sameeyo sida annaga oo kale lasoo raacdaan labadaas wax kuma dhahayaan dheh jawaabteedana waa kana marka xadiidka macnihiisii culamada aada isku khilaafeen aada iyo aad sida saaxibu tacliiq uu sheegayo hoos fiiri xaka alxaafidu fi lfatxi ibnu xajar wuxuu sheegay fatxulbaari dhexdiisii cinda sharxi hada alxadiid xadiidkan sharxiis agtiisu sabca aqwaal toddoba qool uu sheegay toddoba qool liahli lcilmi usugnaadeen u sugnaaday fii bayaani macnaahu xadiidka macnihiisii caddaynteeda ku saabsan wa min hadihi alaqwaal waxaa ka aqwaashaani xaggood ee bixaajatin xaaji iyo dan ayaa ku sugan ilaa ta'amulin ka fiirsi iyo aad in loo fiirsho u baahan wa mina waxaa ka mid ah macnidaasi maa huwa marduud wa mina maa huwa maqbuul waaye qaar waa la ogolaan karaa macquul way qaarna hee lama aqbalaayo uu leeyahay waana sidaasi baxhigaasi haddii aad u baahato inaad dul istaagdad meeshaasi uga laabo majallada kow iyo toban ilaa afartan afar boqol iyo saddex ilaa afar boqol iyo afar waay bari waaya idan macnihiisi waa su khilaafeen qaar ka mid ah meeshaasi ayaa lagu sheegay wixii saxsanna idan xadiidkaasuu raba musanifku inuu jawaab u bixiyo fiiri marka waljawaabu jawaabku waxaa waaye horta ana haadakan alxadiida xadiidkaa saxiixun waay waa xadiid saxiix ah rawaahu lbukhaariyu imaam albukhaari aa wariyey fii baabi tawaaduci wuxuu ku wariyey baab tawaaduc athaamin wahalaahiin min kitaabi riqaaq riqaaqi athaamin wahalaahiin soddon iyo sideed min kitaabi ariqaaqa riqaaq baabkiisii oo looga hadlaayo kutub azuhdi wariqaaqa la yihahda sooma qalbiga lagu jilcinaya waayahay kitaabka saddexaad wa waqad dakhala musanifku wuxuu rabaa marka sidii ay u qaateen iyo sidii ahlu sunnaha hadiidkani ula tacaamuleen waqad akhada salafu salaf wuu qaatay salafkii way qaateen ahlu sunnati waljamaacati ah bidaahiri alxadiidi xadiidka daahirkiisay qaateen wa aqaruu way qireen hu xadiidkii calaa xaqiiqatihi ayay ku qoreen horta xaqiiqadiisii ayay ku qoreen waay xaqiiqadiisii ayay ku qoreen waay number saddex fiiri qaala alkhataabiyu khataabi wuxuu dhahay عندك محمد خطابي كيف من خطابي ما انت بقول رسمي ما قيس انقص اه خطابي كيف خطابي انت وين اسماعيل خطابي كيف والخطابيون كثيرون عندك أبو سليمان الخطابي ساق معالم السنن معالم السنن محيي كتابة محيوك الله يا كلمين كعربي قال لها الله ها حديثك قال لها الله عندك ترميذك شرحي عندك يا مختصرة سنن أبي داود اشرح اشرح مختصرة سنن أبي داود واشرحها واي قال الخطابي وحودا هذه تنمثال وتساروي والمعنى معناها نتو وحلق وضع معناها هذه أمثال هذه تن أمثال وتساروي واي والمعنى معناها وحوايه توفيق الله الوافجنتس وايا لعبده ضنكس وافجنايو في الأعمال أعماش دهد وافجنايو التي تاسو يباشر لمباشرون ها أيضا بهذه تنك لمباشرون ضنك الأعضاء ابنهنا وافجنت ضنك الوافجنايو اللي أعماش وافجنايو وأعماش نمرك ضنك ابنهن كسمينايو iyo wa taysiiruhu ay wa taysiiru almaxabati jeclaan in loo fududeeyo waayo lahu addoonkii fiihi acmaashan dhexdeeda oo bian yaxfada addoonkii inuu ilaaliyo alle inuu ilaaliyo dhe jawaarixahu xibnihiisii calayhi dushiisii waayo camalkaas wayacsimuhu wayaasimahu alle inuu dhooro addoonkii an muwaqac an muwaqacati maa shay ama muwaqacati maasah shay ku dhicitaankiisii yakrahuhu yakrahu ama yukrahu la nacayo oo ama yakrahu la nacayo waay min alisqaa'i u dhigraaricina ila lahwi ciyaarti bisamcihi ugu dhigraariciyo wa min annadari iyo fiirin waa ilaa maakii xaggiisiinaha allaahu ilaahay reebay canhu xaggiisii bibasari ku fiirinayo laga ilaalina waayo laga ilaalinayo waaye wa min albatshi xagga qabashadana fii maakii dhexdiisii laga ilaalinayo laa yaxilu lahu biyadihi gacantiisi inuu kaga halaal aan u ahayn wa min asamcina ila albaaili ku maqlo birijlihi lugtiisi ugu socdo waay min asaci dheh socodkana in loo ilaaliyo waayo ila albaaili baail xaggiis u socon lahaa birijlihi ku socon lahaa laga ilaaliya laga wadaa fatulbaariya ka soo naqinayaa xaafid ibnu xajar waaya idan macnayaashiisii ka mid ah lagu sheegay walaakin maa daahiru hada alxadiid muxuu dhahay musanifka salafka xadiidkaani ahlu sunnaha waxay ku qaateen daahirkiisii wayna qireen xaqiiqinimadiisay qireen haye walaakin maa daahiru hada alxadiid daahirkiis waa la dhahaye laakiin waxaa isweydiin leh daahirka in la fahmo waayo daahirka sida u fahmeen kuwaas miya ama si ka duwan waayo waa kaas kaasuu rabaa walaakin maa daahiru hada kan daahirkiisi muxuu yahay kaasoo alxadiidi ah hal yuqaalu ma la odhanayaa ina daahirahu daahir alxadiidi xadiidka daahirkiisa ana allaha alla tacaala sareeye yakuunu inuu ahaanayo samcaalwaliye weligii maqalkiisii inuu ahaanayo wa basarahu basara alwaliyi weligii basarkiisi inuu ahaanayo wa yadahu yada alwaliyi weligii gacantiisi inuu ahaanayo wa rijlahu rijla alwaliyi weligii lugtiis inuu ahaanayo maa laga wadaa daahir xadiidka saas maa laga wadaa aw yuqaalu mas waxaa la odhanayaa ina daahirahu daahira xadiidi ana allaha alla tacaala sareeye yusaddidu waa toosinayaa alwaliya weligeeya toosinayaa fii samcihi maqalkiisa ayuu u toosinayaa wa basarihi araggiisa u toosinayaa wa yadihi gacantiisa u toosinayaa wa rajlihi lugtiisa u toosinayaa maa laga wadaa bixaysu meel oo yakuunu marka ahaanayo idraakuhu idraaku lcabdi oddoonkii haleelataankiisu iyo wa camaluhu camalu lcabdi oddoonka camalkiisu lilaahi wa billaahi wa fillaahi ahaanaya waay laga wadaa lilaahi waxaa laga wadaa ikhlaas waay billaahina kaalmo waay wa fillaahina daaco waay saasay kale yihiin lilaahi alla dartiisu ahaanayo oo camalkiisii oo ah ikhlaas waay lilaahi ay liajli illaahi waay ilaahay dartiisii ilahay dartiisi maxaa noqda marka ikhlaas soo maa camalkiisi ilahay dartiisa oo ahaana laga wado wa billaahina baadan maxay faa'idaynaysaa isticaano waayo ilaahay asagoo kaalmaysanayo wa fillaahina wa fii daacati illaahi waayo ilahay daacadiisa oo sharcigiisii raacayo iyo sunnada nebigiisii ku dhaqmaayo ama saasaa laga wadaa oo oddoonkii inuu alle weliga adho inuu toosinayo maqalkiisii araggiisii iyo lugtiisii gacantiisii u toosinaya laga wadaa oo ku toosinayo heleelitaanka asiga heleelo oo camalka asiga camalfalayo ilaahay dartiisa u samaynayo lawaafajiyo inuu camalkiisa in ilaahay dartiisu noqdo lawaafajinta lawaafajinayo inuu camalkiisa mid ilaahay u kaalmaysanayo noqdo lawaafajinta lawaafajinayo inuu daacad ilaahay wax raalli ku yahay ku camalfalo waafajin lawaafajinayo lagu toosi ima asaasa laga wadaa labadaas ta idin sahan tan dambe sooma tan dambe tan hore haddii la yirahdo maxaa ka dhalana caqiidatu alxuluuliya caqiidatu alxuluuliya ka dhalanayso inuu alla ku dhex jiro waayo addoonkan isagoo aysan jirin allana soo jiray in la yidhahdo marka alla oo addoonkan intuusan jirinba soo jiray adduna waa ku dhex jira la yidhahdo waa dhexgalay addoonkiin alla ku dhex jira allana addoonkii ku dhex jira noqonaysa itixaad iyo xuluuliya noqonaysa taas waa baatil walaa rayb shakka kuma jiro ana alqowla qowlka lawala hore laysa daahira alkalaami laysa huwa inuusan ahaanin qowlkaasi daahira alkalaami kalaamka daahirkiisaas in aan loola jeedin shaka kuma jiro bal iska badaayaan walaa yaqtadiihi lkalaamu kalaamka tama keensanayo liman qofkii tadabara alxadiid hadiidka fiirfiirsho hadiid qofkii fiirfiiriyo saasba uma imaanayso ishkaalkaas dhanteeda kuma imaanayo tadabbur oo faham ku jira la lo bahan yahay qofkii fiirfiirsho maxaa yeelay fa ina fi lxadiidi xadiidki waxaa ku sugan maa ayaa ku sugan ismaaciil maa maxaa waay minhaayat liraaq fa ina fi lxadiidi xadiidka ayaa ku sugnaaday dhexdiisii maa faacil waay ficilkeeda waay ficilkeeda waay hmm? ya fa ina ina e ismkeedii waay fii maxalli nasbin faina fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa ahaa ayaa ku sugnaaday maa shay oo yamnacu diidaayo yamnacu diidaayo hu daahirkaas in lagu fasiro min wajhayni waay laba dhinac waay ama hu kalaamkaas in lagu fasiro min wajayn laba dhinac laba dhinac wuu ka diidaya in saas ugu fasiro hadalka xadiidka wab diidaaba in tan hore oo qib lagu fasiro xadiidka asagaaba diida laba dhinac uu ka diidaaba see waay maxay yihiin waa kaasa alawalu midka koowaad weji koowaad waxaa waaye ana allah alla tacaala sareeye qaala wuxuu dhahay wamaa yazaalu kama zuulo cabdii addoonkaygi yataqarabu isagoo soo dhowaanayo ilaya xaggaygi binawaafili ugu soo dhowaanayo xataa uxibahu inaan jecla ka jeclaanayo waay waqaala al wuxuu dhahay geybta kood waa geybtaani waqaala al wuxuu dhahay wala in sa'alanii haddii ih weydiistana la ucdiyannahu waan sinaya wala in istacaadanii haddii migangal iga dalbana la uciidannahu ayuu dhahay geybta labaad see ugu tusiyey marka fa ahbata alla waxaa sugay waxaa sugay fa ahbata dheh alla waa sugay cabdan adoon iyo wa macbuudana sugay fa ahbata huwa alla wuxuu sugay cabdan adoon ayuu sugay horta xadiidku wuxuu ku sheegay adoon muxuu dhahay cabdi wa macbuudan macbuudna waa sugay mid la caabudaayo xagee ku sugay cabdi idaafada isaga isku idaafeeyey waay cabdi marka maxaa maxaa ku sugan adoon iyo macbuuda ku sugan soo maha adoon iyo macbuud waa isku dhex jiraan in la yidhahdo waa batil marka ko wa mutaqariban wa mutaqaraban ilayhin waa ku suga wa mutaqariban mid dhowaanayo iyo wa mutaqaraban ilayhi mid loo dhowaanayana waa ku sugay xagee ka ka sugay aya xadiidka xagee ka jirta adig maha haya daahir yataqarabu ilaya waay yataqarabu ilaya yataqarabu faacilkeeda yaa waay ha ya abdigii waay midka dhowaanaya waay ad mutaqaribkii waay yaa loo dhowaana ilayana waa allihii waay waa lagu sugay marka wa muxibban iyo wa maxbuubana ku sugay wa muxibban mid wax jeclaanayo iyo wa maxbuuban mid la jeclaanayo waay xagee ka sugay hataa uxibahu waay uxibahu uxiba faacilkeeda waay ya allah waay maxbuubkina yaa waay hud yaa waay addoonkii waay addoonkina waa la jeclaaday waa kala laba marka wasaa'ilan mid wax su-aala iyo wamas-uulan ha xagee ka jirtaa dadka saa'il iyo mas-uul wala in ista- wala in sa'alani wala in sa'ala sa'ala marka faacilkeeda yaa waay addoonkii waay niidana allah hay waa isku is idan saa'il iyo mas-uulna lagu sheegay wa mucdiyan mid wax sinaayo wa mucdaa mid la sinaayana waa kusu- ku sheegay ya la ucdiyannahu waay ucdiya yaa waay wax siyah yaa waay la siyahna addoonkii hudiyo wa mustaciidan mid megengalaayo iyo mustacaadan bihi wa mustaciidan mid megengeliyid dalbaayo iyo wa mustacaadan bihi mid megengeliis laga dalbaayo waayo yaa cali haye hagaga lagu sheegay walan istacaadani lacudannahu waayahay wa muciidan mid wagan- magangelinaayo iyo wa mucaadan mid la magangelinayo la sugay عدد هاي لو عيدنه لو عيدن إن استعاذني تيهلا واي لو عيدن أنا وحكسون لو عيدنه يا واي فعل يا واي مت كلمة قلنا أدونكي واي لو عيدنه واي واي إيه مركب فالسياق الحديث حديث كحنتي سيقا ودعقيسي yadullu wuxuu tusinayaa cala thnayni laba ayuu tusinayaa meeshaan laba sheey ayaa ku muuqata soo maha oo mutabayinayni mutabayin ah mutabayin maxaa la yidhahdaa macnahan ha maxaa la yhahdaa mutabayin wax kala duwan waay way kala duwan yihiin waay sa iskhilaafsan waay mutabayinayni laba calaa inayni laba tusiyey xadiidka siyaaqiisii oo mutabayinayni kala duwan kullun waaxidin mid kastoo minhumaa labadaasi ka mid a kayru laakhari waay midka kale ma aha waa ka duwan yahay waay mid wax buu rabaa mid wax buu la siinaya sooma wahada kana yamnacu wuxuu reebayaa an yakuuna inuu ahaado axaduhumaa midkoodii waasif wasfan wasf inuu noqdo fi laakhari mid kale aw amase juzan min ajzaa'ihi inuu ka mid noqdo waa diidaya warkaasina wejigooda horta waa kaas adiga naftirkiisaabu diidaaba in daahirkiisi lagu ximbaaro waaa laba shay lagu sheegay mid saa'ila midka wax weydiisanayn waa adiga kan wax la weydiinayn waa adiga midka wax ee magangelinayn waa adiga kan la magangalayn waa adiga ma dhici kartaa ma aha ah ma jirto way taas waa laba kale shay la sheegay alwajhu athani wajka labaad anna samca alwaliy weliga samcigiisii iyo wa basara hu basara alwaliy weliga basarkiisii wayadahu gacantiisii warajlahu lugtiisii hee كلها أوصاف كلها ما دام كلها كلها معنا مبتدا يا خبرك يا إن خبرك هذا مرفوع مرفوع يا مرفوع ina horga hormiya mubtada kulluha maxaa dhahay khabar ah maxay khabar u tahay anna anna khabarkeeda anna qaadka marfuumiya hay mansuuba marfuumiya ina khabarka marfuuba ayaa laga dhiga marka saas maa tiraahda meeshani hay kulla miya maxaa lagu adkaynaa yah السمع والبصر ويد ورجل كلها عندما ما عنده كل جواب هاي مبتدا هو. مبتدا مركي اللي تسميه يا جملة ده خبرك مبتدي وهي كده يا هنا خبر لو دقيقة واساس أدير دهن واسا كلها أوصاف وي كلها وي مال ده مركي ما أن سمى الولي وبصره ويده ورجله كلها وي فما هنا markaas maxay noqonaysa khabarki soo maha markaasa khabar noqonaysaa ma la dhihi kara saas macqul ma tahay marka anna sama alwaliy wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kulluhaa waaye macna saamay marka ma aha waa mubtada kulluhaa dhammaanteedii awsaafun waaye jumladana raabidkeeda waa haa damiirka ku jiro waaye waa sax markaasi laakiin sida hore maaha kulluhaa dhammaantoodii awsaafun awsaaf waaye oo masaajisaan waa jisaa waaye oo fii ma intan dhammaan samcagan iyo weliga samcigiisii iyo basarkiisii iyo rij gacantiisii iyo lugtiisii kullua dhammaantooda awsaafun waaye waa sifooyin aw amase ajzaa-un waaye juzyaalo xibno waaye fii makhluuqin makhluuq dhexdiisii ku sugan makhluuq ayaa ku sifaysan xaadifin soo dariyey bacda an lam yakun asagoo aan ahaanin kadib waaye ma jiri jirin waagii hore soo maaha wax gadaalka imaadee waaye walaa yumkinu suurtagal maaha marka liayi caaqilin nin kastoo wax garanayo an yafhama inuu u fahmo ana alkhaaliqa khaaligii alla wala hore horreeyey alladii allaha khaaliqaasoo laysa qablahu shay-un waxa ka horraysan jirin yakuunu inuu noqdo samcan maqal wa basaran arag wa yaddan gacan wa rijlan log limakhluuqin inuu noqdo qof suurtagal u tahay maqbuulsanaya ma jirtaa ma jirto bal ina haadaa kana almacna macnahana in saas la yidhaahdo macnahan dambe oo saas la yidhaahdo ina hada kan almacna macnahana tashmaizo way ka cararaysaa way ka didaysaa minhu xaggiisii annafsu naftata ma ogolanaysa ka didaysa ma dhihi kartaba bal ina hada kan almacna macnahana tashmaizo way ka didaysaa way ka cararaysaa minhu ag macnahaas xaggiisii annafsu naftada way ka didaysaa waay an tatasawara inay sawarato hu macnahaas waay ismaazat quluub aladiina laa yuminuuna maxaa laga wadaa way ka cararaysaa waa ka didaysaa ma oggolaanayso waa ka cararayaan ilahay keligiis hal rumay waa cararaysaa owliyadan haddii la sheego way jeclaanayaan waay idan waa tashmaiz waxaa la wadaa waa ka cararaysaa wayaxsuru lisaanu lisaankina waa ka daalayaa oo waa ka joogsanaya waay ma dhihi kara way hadda carabka ويحصر الكلام ناس يكر اللسان ده ويحصر اللسان عربكين وكجوغيا وكيستاغيا وكداليا ما تهي كروي اي ينطق انه كرد وقبيه معناها سي ولو على سبيل الفرض والتقدير بهلاها اهاته كسوقات هذا هاتي اي تهي ايه ما اقبل يا عرب إيه فكيف سيسوق ugu soconaysa oo ugu cuntumaysa oo ugu dararaysa way ayu qayn yiraahdo ee say ku banaan tahay yasuuqu say ku banaan tahay macnaha فكيف سيسوق كبنان تايو كسعنيسا أن يقال إن يرادو إنه حديثك إنه معنهاني ظاهر الحديث القدسي ويا إن يرادو سيكو سعنيسا ويا وإنه ظاهر كاني قد صرف للصرفية ولا لحي عن هذا الظاهر نسوا أنه حديثك متندم به وإنه حديثك قد صرف ولا لحي عن هذا الظاهر ذلك نكيسا لقل لحي سأل وله كروي سبحانك allow nasxidaadii ayaan ku nasixaya allaahuma ya allah lehayaw wa bixamdika maca xamdika lala qabo laa nuxsii ma kooba karino hanaan ammaan calayka dushaada la ammaanayo anta adiga allow kamaa siday aad tahay asnayta aad u ammaantay calaa nafsi kawa haddii kale kan yidhahdo waa maxaa ka dhalanaya madhabkii xuluuladii itixaadiyada ka dhalanaysa waay waidaa tabayana hadduu adaaday bulaanu qowli qowlkii baadilnimadiisii qowlkii alawali hore iyo wamtinaacuhu imtinaacu lqowli alawali qowlkii hore reebtoonaashadiisii markii caddaatay baadilnimadiisii tabaytacayana waxaa ceynoobay alqowlu qowlkii ayaa ceynoobay waay athaniyu labaad muxuu yahay kaasna wa huwa qowlka labaadna ana allah alla tacaala sareeye yusadidu inuu toosinaayo hagaajinayo waay hada kana alweliya weligana fii samcihi maqalkiisuu hagaajinayo u toosinaayo wabasar- arag- fi- wabasarihi aragiisuu hagaaji toosinaayo wacamalihi camalkiisa inuu u toosinaayo waaya xadiis macnihiis waay بحيث من يكون أنا يدرك يدرك العبد أدونك حلال تنكيسي بسمعه كو حلال أيو أرق, أرق سمعيسي إيو بصري بصر كيسي إيو عملي عمل كيسي بيده كو عمل فلايو رجلي كو عمل فلايو هي كله لله رمان تسين الله وسبنا دي وتعالى سري إخلاصا واي وبالله تعالى استعانة واي وفي الله تعالى شرعا واتباعا واي فيتم مركز وحي أطعم نغني له أدونكي بذلك بسبب ذلك كسببتيسي كمال الإخلاص وأختم نغنيا والاستعانة وكمال الاستعانة وأختم نغنيسا والمتابعة وكمال المتابعة وأختم نغنيسا واي وهذا كان غاية التوفيق واي وفجنت مشي قدام بواي للربي وهذا كان مما كيو أيو كمي دي هاي فسرق فسره ودات حديث به ماغا السرف سرق يكون فسرين واي وهو تفسير تفسير واي مطابق تفسير كسو مطابق دبورا يو لظاهر اللفظ لفظ ظاهر كيسي واي موافق موافقا يو لحقيقة حقيقة اللفظ لفظ xaqiiqadiisa waayo xaqiiqati daahir liaqiiqati xaqiiqati daahir waafaqayo waayo mutacayinun oo ceynoowayo bisiyaaqihi sidaa kale hadiisi hadiiska gaabu dhacdiisii ku ceynoowayo waayo walaysa fiihi dhexdiisiina kuma sugna ta'wiilun kuma sugna walaa sarfun leexina kama su- kuma- ku- kuma sugna lilkalaami kalaamka la leexinayo can daahiri lagu leexina laga leexinayo walilaahi alla ayaa alxamdu u sugnaaday walminna iyo galad oo ku galdaysay qofkii asaga waafajiyey macnahaasi ictiqaadkaasi sax ah waay almithaal الثاني caشhara allah subحana wa taala